waa maxamed axmed shariif dowladdan waxaan ku qaadanay tasiixul caadaan towxiidda iyo taqwada wuxuu ahaa shicaarkeeda bilaal ibnu rawax maalmo ayaa socotay dowladda waxaa noo qabatay maktabadda dacwada jamaama walaayada wallaahi wax la koobi kara ma aha hadda waxyaabo fara badan ayaan ka faa-idnay oo ka mid ah weliba aadaanka aadaanka ayaa macnaha aad iyo aada ugu faa-idnay towxiidkiia aada iyo aada ugu faa-idaysanay wax walba casharkiilna si kulli waa ka faa-idnay wax hadda oo ariil nooga jiro sidaan hore aan ahayn manihe insha allah wax badan waxaan ka rajeynaynaa maktabada dacwada bishii inaa hal mar na soo wacdo amba laba mar inayna soo wacdo mar kastana na siiso macnaa cashar noocaan ah bismi illaahi raxmaan raxiim anoo magacayga ku bilaabaya maxamed cusmaan xasan oo ku nool degmada jamaama markabka dacwada oo degmada jamaama dowladda noo qabatay ama sare dowladda oo markaas anaga oo micnihii aan ku qaadanay mirdhiska dowro aada u fiican oo midaan la soo koobi karin oo masne oo meeshaan oo lagu soo koobi karin ayaan ku baranay sida aadaabta aadaanka iyo sida micnihii ilaahay kuuma darnaada loo aadaamo iyo ilaahay kuuma darnaada waxyaalo badanaan ka faa-idnay dowladda shacaarkeeda wuxuu ahaay bilaal bin rabaax bilaal bin rabaax ay ahayd marka aada iyo aad ayaan u rayaaqnay amasena aad iyo aad ayaan usoo dhaweynay soo dhaweyntaas ka bacday annagana waan ka faa-idaysanay macalimiinta iyo kuwa markaas oo noo dhigayay amase nana barayay midaan mid lamid ah inay nagu soo celiyaan doori noocaan ah dowladda waxay socotay muddo saddex beri waxayna ka socotay mirdhiska aad ayaan usoo dhaweynay midaan mid lamid ah amasena haddii oo ilaahay idmo noogu soo celiyay aan jecelnahay sidaan rajeynaya bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah magacayga waa axmed cabdikariin xaaji guuleed waxaan ka adamaa masjid taqwa dowladan aad iyo aad baan ugu faa-idaysanay taqwallaah casa wajalla kalimatu tawxiid sifaat lmuadan tasriix aladaan intaas baan ku qaadanay falak alxamdulilah ka shukru ilah ku mahadsan culimmadii noo soo diyaarsaa kusii mahadsan insha allahu tacaala shacaarkeedu wuxuu ahaa asxaabiga jaliiliga bilaal ibn rabaax ayuu ahaa maasha allah aad baan ugu baahnayn marka hore qaladaad badanaa jiray waana laga saxay culimmadeena khayr allah si oo degmada jamaamo aad bay noogu dadaaleen baarak allah fiikum adin qabtay dowladda dowlada waxaa noo qabtay maktabka dacwa degmada jamaame ayaa noo qabtay maasha allah aad iyo aad baan u rayaaqnay waxaan jeclaysan markasta inaan dual kuroonya nalagu soo celceliyo hadduu alla idmaayo dowrooyin kalaa jireen laba dowri kalaan qaadanay laakiin tana aad iyo aad muhiim u ahayd aad noogu faaidaysanay aad bay noogu dadaaleen ilahay hadduu alla kuroon yahay darajooda aakhira miisaankooda uu qabo halaasaan leeyahay raadiyaha alfurqaana aad iyo aad baan u salaamaya iyaga aad noola kuroon yahay boqol iyo toban afarta insha allahu tacaala acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illaahi raxmaan iraxiim in sha allahu watacaala waxaan salaamaya idaacadda alfurqaan anagoo ah cumar aadan waxaan qaadanay dowladan waxaan ku qaadanay degmada jamaame ay noo keentay maktabada dacwada degmada jamaame dowladana ay tahay shacaarkeeda mu-aadanka bilaal binu rabaax in ku xisaabsan tahay waxaan ku yidhaahdaa tasriixul aadaan marka waxaanu ilaah baanu ku mahadsan waxaanu ku soo dhoweyninaa maxaan ku idhaahdaa noo keentay culummada iyo amba maktabada degmada jamaama ay noo keentay aad iyo aad mahad baanu ugu celinaynaa dowladana ay noo socotay muddo dhowr maalmood ayay noo socotay marka insha allahu watacaala dowladan oo kalena weligeedana nima soo maran wayna soo martay laakiin midaan mid ka wanaagsan nima soo maran waxaan ugu macad elinaynaa insha allahu watacaala mar kasto inaan noola soo celiyo dowladan oo kale taasaan ugu baaqayaa maxaan ku idhaahdaa idaacada alfurqaanana saalaan fara badan iyaan u celinaya insha allahu watacaala kheyr fara badan ayaan u rajeynayna magacayga waa cabdiwahaab maxamuud waxaan dowladan ku qaadanay tasiixu aadaan iyo mataqaana aadaanka magaciisa wixii lagu barto iyo waxyaabaha oo kale mataqaana axkaamta aadaanka yaan ku qaadanay ka waran dowladda shacaarkeeda muxuu ahaa dowlad shacaarsay mataqaanaa bilaal binu rawax dowladda waxay socotay saddex maalmood haddana waxaan ugu baaqaya inay noo sii wadaan oo dowlad marba noo soo celiyaan waxaan ugu baaqaya mahad ayaan u celinayaa dowladda macalimiintaas inay ilaahay mataqaana ugu mahadinay